aada umahadsantaha yaasiin labada kun toban iyo toddobadii ayaan dugsigii sare imtixaankan sameeyey waxaan helay calaamada loo yaqaano x macnaha maadan wada sameynin sabjidaha qaar ma wada sameynin waan ku noqday oo ku laabtay labada kun sideed iyo tobantii aan yidhaahdee waa waqtigii wayda gobolka waqooyi bare laga heli jiray waxaan kamid noqday ardayda wayda hesha ayaan kamid noqday kadib weli waxaan rayo usii lahaa inaan imtixaanaadkan ku laabto waan ku laabtay kii haddana waan rajista gareeyey ayadoo sida tahay marka waxaa ila soo dersay caqabadooyin sida dhanka indhaha waan qaatay imtixaankii kii waxaan helay wuxuu ilaahay qoray ayaan ka helay halka siciid bin cali indhaha maxaa kaa gaaray ma meesha aad wax ku baranaysay ma waxaa loo aanayn karaa mar walba inaad y iyo x iyo d balaas iyo aada hesho ma indhaha lagaa hayay iyo wixii aad wax ku baranaysay baadan haysan mise adaa ahaa arday aan dadaal badnayn horta waxa la hela ilaah ayaa qoray anigu waxaan ahaa qof oo mar weliba bugaagtiisa iskala tacaala ayaa ahaa waan bulshada hataa waxay dhihi jirtay marka aniga aan waxa helay waa ila yaabeen marka indhaha waxaa sidaa eg yeelay tooshka ayaan isticmaali jiray waxbarashada marka la dhahaa waayo koronta ma jirto aha koronto ma noo jirin xaafadda meel anaga jowhar la dhahaa ayaan degnaan jirnay waxay ka tirsan tahay wajeer waxay ka tirsan tahay wajeer xaafad wajeer ka ha waxaa xaafadda wajeer ka mid ah waxay ka tirsan tahay u qaybsantaa bariga wajeer iyo tarbaj subcounty ay u qaybsantaa marka maadaama aysan lahayn waxyaabihii maciimka ahaa ligtkii ama korontadii quwadda ayan lahayn tooshkii caqabadiisii aan afar sano ama saddex sano ka badan aan ku isticmaalayay waxbarashadii ama shan sano ka badan aan ku isticmaalayay weliba waxaan xoog sii geliyay waxbarashada markaan secondaryga soo galay ayaan badiyey goormaad marka ee saxaafadda ku biirtay sideese uga shaqaysa saxaafadda waxaan ku biiray bisha shanaad labada kun iyo labaatankii bisha koowaad labada kun iyo labaatankii waxaan trainan ka bilaabay meel yidhaahdo warsan f m gaarisa ninaan saaxiib nahanay oo dalmar ayaa halkaa iga train garinayay marka markaa intaasi joogto idaacadda wajeer f m ayaan la shaqeynaya marka bisha shanaad labada kun iyo labaatankii news reporter ayaan u ahaa waxaan u xil saarnaa tarbaja subcounty meel yidhahdo ayaan u xil saarnaa newska ayaan halkaa kasoo gudbin jiray marka sideed ku noqota marka ee nin ciidamada wadanka loo tababaray sida n y s oo ah dhallinyarada adoo saxafiya waxaan ku noqday mar alaala markaan arkay daruufihii idaacadda ama aan yidhaahdee sida aniga u baahnaa inaan ka helaynin macnaha idaacaddo maadaama nin mootaalana iska ahaan jiray mootaalaad ku shaqaysan jira ha maadaama ay waxyaabihii iskeen waayeen daruuf darteed ayaa macnaha waxaa is iri kaali tarain soo qaado xiflad iskasii kordhiso maadaama nin yar aad tahay weliga aan sire marka waxaan ku biiriyay labada kun iyo laba iyo labaatankii bishii koowaad dhalinyarada tababarka dhalinyarada ee loo yaqaano national youth serviceka ayaan ku beeray ha marka waa dhallinyaradaba ka dugsiyada sare soo dhameeyaan anagu shaqada qarankaan oran jirnay la baro xirfadaha xagee ku gasha tababarka marka waxaan ku galay meel yidhaahdo gilgil subcounta ayaan ku galay halkaasi waxaan kusoo bartay tababarka goonida ah oo sida militariga sida laisu dafaaco sidoo kale waxaan soo bartay waxyaaba gooni ah ee bareedka sidoo kalete firfighters-ka coos gooni ah macnaha waqtiaan usiin jiraa jirta disaster management firfighters sidoo kalete qaabka loo waaniyo qofka markuu lasoo dirso cudurka h i v aidska ma ku shaqaysa marka xirfadii waa adigan hadda haddana miidiyihii ku dhex jiree mise waa ka tagta
intaba waxaa iga muuqato midiagu inaan ku dhex jiro marka maxay tahay rajada kuu muuqataa waxaad soo martay ciidamadii waxaad soo martay mooto waxaad soo martay idaacado kala duwan weli meel ma taagni dadku siday kuu arkayaan ninkani waa nin duulduulaya laakiin dulqaadkaaga iyo samirkaaga markaa fiirisid ninka saddex goor imtixaan dugsi sare ku dhacday oo ku laabtay nin sahlan maahid maxaa kuu muuqda waxay ii muuqdo yaasiinow qofka markaas waxaad qaaday ay bostaf aad yihiin markaad gadaal u socoto iyo markaas hore hore u socoto markaad hore u socoto ayaa tilaabadaada meeshaad rabta ay ku geysaa marka aniga waxaan aaminsanahay tilaabadaydu meesha aan ku socdo inaanan weli aan gaarin inaan ku taagnaado aad ayadu mahadsan tahay siciid bin cali waa nin saxafiya waa nin ciidamada soo maray waa nin mootooyin ku shaqaystay hase yeeshee weli aan gaarin meeshuu higsanayay yaasiin cise wardheere v o a nairobi